بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما أنتم ولباتني واللحظة شعبان كنا فربغر صدن يسيال هجري حكور بحننا إله وقال أفر جارية ككلا دعي مقدشو فبلغ هوسه إيهو tuulo ku taalla meesha ay iska galaan hiiraan iyo shabeellada dhexe muqdisho saaka aroortii hore ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerar dukhayna la eegteen saldhig ay ku leeyihiin ciidanka turkigu magaalada muqdisho meeshaasna waxay mujaahidiintu ku hubsadeen madaafiic tiro gaaraysa inay gudaha u galaan xeradaas xeradaasu waxay ahayd xero ay turkigu halkaas ka dhisteen muqdisho ay ka dhisteen ayna ku tababaraan ciidanka murtadiinta ah oo waxa weeyaan raacyada ah wakti marka shaqadooda isku diyaarinaya ayaana weerarkaasu qabsaday kolley meesha khasaaro naf iyo maalana halkaa wuu ka dhashay faahfaahinana kolley way soo bixi doonaan insha allahu tacaala marka xeradaas saaka mujaahidiintu ay duqeeyeen oo turkigu halkaa uu ku leeyahay waxa weeyaan turkiga ciidankiisa iyo xukuumaddiisuba sidaan ognahay waxa weeye gaalo weeye sababtoo ah marka koowaad waxay ka tirsan yihiin ururka neeto la yidhahdo ama gaashaanbuurta neeto kaasoo u samaysan inuu maarata dadka muslimiinta uu la dagaalamo oo uu baabi'iyo kana kooban dowlado saliibiyiina waxa weeye turkigu waxaa la ogyahay dowlad aan diin ku dhaqmin inay tahay oo shareecada islaamka mar hore dhinac iska dhigtay oo iyagu nidaam ay degsadeen oo almaaniya ku dhaqma marka xukuumaddaas iyo ciidankeeda iyo dhammaantood anagu sida shareecada islaamku ay ka qabto maadaama ay yihiin ciidan gaala ah haddana ay faraha kula jiraan inay maarata waxa weeyaan dhibaatadii khalkhal ka abuuraan waxa weeyaan giigan soomaaliyeed inaan ka hortagno waa arrin waajiba sidaasaana maantayto weerarkii koobaad xeradaas loogu qaaday waxaana suurtagal insha allahu tacaala inay weeraro kalena ay qabsadaan haddii ilaa yidhaahdo waa in la ogaado marka ciidanka turkiga iyo ciidanka etoobiya ama xabashada etoobiya iyo ciidanka uganda iyo kan kenya dhammaantood waxa weeyaan iyo kan jabuuti hal xugun ayay anaga noo leeyihiin xukunkaasay noo leeyihiin waa xukunka shareecada islaamku ka qabto kuwa muslimiinta raacsanna ayaguna waxa weeyaan damawaalaadkaasi ay siiyeen nimankaas ayay iyaguna waxaweyaan ku raaceen sidaas marka waxa weye arrin cad weeye howlgalka kale wuxuu ka dhacay duleedka magaalada muqdisho waxaa laba qarax oo maleeshiyaad murtadiina lala eegtay goob ay isku imaati ku lahaayeen oo halkaas ay isugu yimaadeen ay aada u tuurnaayeen ayaa mujaahidiinta qaraxyadaas la eegteen laba qarax oo isku xigtaageen ahayn meesha dhimasho fara badan iyo dhaawac baana ka dhashay muslimiinta gaaray intaan ognahayna dhimashada iyo dhaawacu ilaa labaatan ayuu kor u dhaafaya shabeellada hoose maanta barqadii goob isbaara ah oo murtadiintu u taalay magaalada buulamareer ayay mujaahidiintu qarax la eegteen goobta isbaarada ahayd waxaa meeshaa ku dhimatay saddex laba saraakiil bay ahaayeen waxaa kaloo ku dhaawacmay afar askari oo murtadiinta ka tirsan weerarka ugu dambeeya waxa uu ka dhacay tuulo ku taalla meesha ay iska galaan wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe oo la yidhaahdo xalfooley halkaas waxaa isugu yimid oo isku urursaday maleeshiyaad maleeshiyaadkaasna waxaa rasaasta iyo saadkala siinaya ciidanka hiilgaalo jabuuti oo ku sugan degmada tabalabsi maleeshiyaadkaasuna fasaad fara badan ayay halkaa ka geysteen oo isugu jira dil ay dad muslimiina ay halkaa ku dileen baabuurtoodana ay ku gubeen sidoo kale waxay geysteen dhac waxay kaloo geysteen kufsi gabdho muslimaada ay cirdigooda ku xadgudbeen arrintaa marka fasaadkaa faraha badan si loo joojiyo ayay mujaahidiintu saakay aroortii hore weerar lixaadla halkaa ku qaadeen dagaal muddo soconaya culusna kabacdina waa laga taalroonaaday ilaahay fadligii maleeshiyaadka halkaa joogay oo aadna u fara badnaa waana ay jabeen oo halkaas waa ay ka yaaceen meeshiina goobtiina tiro dhimashaa oo ayay ka tirsan waa lagu arkay farxadkoodiina ilaahay hadda weli waa la daba socdaa waxaana u farxadan dhinaca talalabsi ciidanka hiil gaalo oo soo gurmadayna meel dhexe ayuu ku joogsado cabsidaa gashay oo waxa weye meeshii dhaxaantaan ognahay ay weli taagtaagan yihiin oo welima aysa soo gaarin iyagana farxadkooda mujaahidiintu waa ay daba socdaan insha allahu tacala mujaahidiintuna jihaadka way sii wadi doonaan kamana noogi doonaan ilaa xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah ilaa daacadoo dhan ilahi subxana watacala uu ka yeesho mujaahidiintu saasay usii wadi doonaan hadii ilaah yidhaahdo intaasan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu